sidii waktigii oo salaadii oo kale unbay noqonaysaa marka hadduu xajkii buray dee cumra unbuu isu rogi doonaa exraamka la xidhay ee qofkani uu xajka xidhay khusuus xajkii khaaska ahay baadi doonaya hadduu meeshu ka baxay cumra unbuu markaa baaqi noqonaya ninkani wuxuu qofkani farad buu u gebagabaystay isagoon waktigiisiiba gaadhinba tayamumkaa isagaahi waa burayaa maxaa yeele shuruudihii baa meesha ka baxay sunnana kuma banaysan karo waa qaacidada qaybteeda dambe idaa badala alkhusuus hal yabqa alcumuum am laa amlaadii buu misaalinaya qofku dee markuu salaad farada tukanayay sana joogha ku tukada bay ahayd waquumuu lilaahi qaanitiin marka salaadii sanajoogga wuu ku tukan kari waayo waktigii hore fadhi buu ku tukanayay faradkii dabeedna mar dhexe ayuu nafisoo dee awooday inuu istaagi karo muu yeelin salaadii way ka buraysa sunnana ma sii wadayo markaa oo amlaada markaa qaacidada qaybta dambe ayay misaalo noqonaysa amhilada kuweelahaasa ka mid a waxa uu yihi haddaba waljasmu bilbaqaa baaqinimo oo la jasmiya ataa fii suwarin suurooyinka qaarkood buu yimid kadaalika sidoo kale bilcadam waxba la-aan oo la jasmiyaana aydan isaguna ataa fii bacdi suwar ee faakbir faakbir daalik arrinkaa isagaa waran qaacidada cinwaanka ay leedahay qaybta horena mar baa la jasmin karaa buu kuuli oo khilaaf buu ka bixi karaa qaybta dambena mar buu ka bixi karaa khilaafku oo idaa badala alkhusuus hal yabqa alcumuum cumuumkii miyuu baaqi ahaanayaa nacam cumuumkaa baaqi ahaanaya marmarka qaarkood la jasminaya mararka qaarkoodna cumuumkiina baaqi ahaan maayo oo khusuuskii wuu buray wax cumuumiina jiri maayo waxba meeshii ma jiraya khusuus walaa cumuum labadaa wey labadu sheegaya amhilo dhowra buu soo qaatay waxaa usoo horeeya masel addoon maciiba ayuu ayuu xoreeyey kafaarana waa ka xoreeyey wuu burayaa markaa inay kafaaro noqoto waanu xoroobaya qofkani addoonkan wuxuu u xoreynayey dee cid qura qaba bay ahayd oo kafaara lagu yeesho laakiin dee in addoonkaasi ama addoontaasi saliim uu yahay buu ahaa oo qofte hadduu xoroobo shaqaysan karoo bulshadiisa dhinac ka raaci kara inuu yahay ayaa shardi ahaa oo dee sababtuu xornimada ugu dadaalaya islaamku taasay ahayd laakiin qof naafo a maya waa inay ahayd raqaba saliima marka qofka uu xoreeyo waa qof addoonnimadu ay u danahayd iyo in la kafaalo qaadoo la hayo oo masel curyaan oo kale ah dee kolkaa isagaa waxa weeye badala alkhusuus horta kafaaranimadiisii meesha way ka baxday cumuumkii ma baaqi ahaanayaayoo dee cidqigiia ilan cidqun can kafaara buu ahaa cidqi khaasa buu ahaa laakiin cidqigan ninkan ka soo fulay ma baaqi ahaanaya haa addoonkiina wuu xoroobay ku saliimaho kafaarahana waa lagu leeyahy tusaalaha labaad waxa weeye zakadii maalkiisa ayuu bixiyey maalkiisii maqnaa buu zakadii ka bixiyey hanti meel kale taalay bangi halkaasa taalay dabeetana way dhimatayba waa la tuug baa dhacay ama way baabaaday sunnun buu iska noqonaya baadiye ay joogto markaa wuu ka bixiyey zakadii amaba meel kale u yaallo moodkiibuu ka bixiyey zakadii waxaad ka bixisayba ma jira baa layidhi wuu baaba-ay markaa bixintan iyada ahi dee way burtay min xaysu kownihaa zakaa lihaada almaal alkaa'ib maalkan maqane dee looga dhigi lahaa zako isaga meesha way ka baxday cumuumkii sadaqanimo baaqi ahaanaya haa waa gooraha la jasminayo weeye kuwaas taasi labadaa tusaalo ka soo qaata tan kale iyada tusaalayaasheeda haddaynu u noqonno taa hore waxayd waljasmu bilbaqaa'i ataa fii suwarin shaygii cumuumka ahaa oo baaqi ah oo la jasminayaa suurooyinka qaarkood buu ku soo arooray waana kuwa aynu misaalinin kadaaka bilcadami aydan fakbiri marmarka qaarkoodna waxbala'aan baa la jasminaya oo markaa khusuuskii iyo cumuumkii midda aanu jirayn nin baad u diratay inuu alaab kuu soo iibiyo iibkaasina waa iib faasida oo dee sharciga aan waafaqsanayn ile markaa wuu burayaa meeshii bayc ma jiro oo khusuuskii la baadi doonayo waa la waayey sida oo kalena falaysa lahu lbaycu qalcan laa saxiixan iib dee saxiixoo wanaagsani meeshii ma yaallo iib faasida hoo sugmayo oo macnaha ka baycun beyc faasida hoo sugmayaana ma jiro maxaa yeele kaana sharcigaa diiday oo dee sharcigu ma ogola iib faasida salaatulkusuuf buu qofkii xidhay dabeedna intii aanu siiba wadinba ama aanu gelinba ayaabuu iftiimayba salaadaas dee meesha way ka baxdo waktigeedii wuu tegay ilan inta dayicu uu madow yahay ama qoraxdu ay madowdahay ayuunba ahayd in la galo marka ay caddaadaanna waa la joojinayay iyada haddaba waktigeedii wuu baxay salaada ah mar haddii arrinkii loo tukanayay uu ku dhaafay arrinkii dartii loo tukanayay khusuuskaasi kolkuu meesha ka baxay cumuumkii salaadnimo ee sunno loo rogi lahaana isaguna meesha uu ka baxaya inahaasaa ka mida marka haddii uu ishaaro ilaa dabya deero ayuu ishaaray markaasaa waxau ihi haadihi adxiya ama wuu ku nadray ama wax isagana markaa waa laaqif uu noqonaya tasaduqiina ma imanaya maxaa yeelay maba milkisanada qaacidadaa ahayd idaa badala alkhusuusu hal yabqa alcumuum waynu ka gudubnay alqaacidatu saabicata cashara alxamlu hal yucطaa xukmu lmacluum aw ilmajhuul fiihi khilaafun watarjiixu mukhtalafun fi lfuruuc shaygai caloosha ku jira xamliga la odhanayay ma waxa aynu ka soo qaadaynaa inuu macluum yahay mise inuu majhuul yahay labada xukun iyo baynu siinayna shayga macluumka ahi xukun buu leeyahay la yaqaano waa la kalaysan karaa waa la bixin karaa fasli baa lagu samayn karaa tasarufaad buu leeyahay shayga majhuulkaana waa la hakiyaa de waa waxaan la garanayn oo lama iibin karo oo cid looma hibayn karo oo waalo majar waa majhuul haddaba labada iyomaynu siinaa xamligii caloosha ku jiray adoo qof calooshii ha ku jiro oo ilmo la sugayo ha ahaado ama neef xoola ah calooshii ha ku jiro maxaynu ka yeelnaa walxamlu hal nuctiihi xukma maa culima miyaynu siinaynaa aw xukma maa yujhal shay aan la garanayn xukumkii miyaynu siin khulfun qad rusima fiihi khulfun baa ahaaday kaasoo qad rusima la dhigay oo jira kutubta dhexdooda ku qoran wa manhaju tarjiix waddadii loo mari lahaa tarjiixa oo fil furuuci ahaaday qad shaaca ikhtilaafu iskhilaafkiisii baa faafay isagana ladayhim agtooda culimada agtoodu tarjiixa iskhilaafkiisii uu ku faafay wastamada waanu dheeraaday oo isaga laftiisii istimdaad buu qaato wax qarsoonamo soo koobmay muu noqonin haddii amtilada aynu markaa u noqonno inaynu soo qaadano ilaa dhowr misaal afar shan meelaha ciwaan alqaacida waa kaa xukumkeeduna de waa inaanay mutafaq qaacidadu ahayn ay mukhtalaf tahay amsiladeediina waxaay noqdeen shaygii masel neefkii xoolaha ahaa ee rimanaa miyaa la iibin karaa iyadoo uurki wixii markaa ay siday laga reebayay maya lama kala saari karo hashaa waan kaa iibiyey ilaa waxay riman tahay mooyaane shayga ay riman tahay kaamaan iibinin taasi ma asaxayso sababtuna waxa ay tahay binaaan calaa annahu majhuul waxaynu raacaynaa qaacidada qaybtee ciwaanka qaybteeda qaybtiisa dambe waa majhuul waa majhuul sidaa awgeed shay majhuulahoo macluum laga soo reebayna yusayiru lkulla majhuulan wuu israacinaya waistinaau lmajhuuli min min almacluum yusayiru lkulla majhuulan kii la iibsanayay iyo iyo islagiiba wuu wada aafaynaya marka baycu xadalin xadala oo xadiidku uu naayinbuu baabkiisii gelaya neefkaa urjiifka ah markaa neefka kolka la iibinayo ee uu riman yahay ka neef ahaan un baa loo iibinaya daabaddaa uu yahay ama neefka aligaa uu yahay un baa la iibinaya laakiin shaygana caloosha ugu jiraa dee taabicun buu u yahay loona bambixi maayo laakiin haddii loo bambaxo waxbuu kharibaya midka labaade misaalka ahi waxa weeyaan baycu alxaamili bixor wa fiihi wajaani asaxhumaa albutlaan liannahu mustathnaa sharcan wahuwa majhuul ruuxii dumarka ahayda addoonta ahayde mid xora xambaarsanayd miyaa la iibin karaa maya waa buraya laba weji waa la iibin karaa iyo lama iibin karo waa la iibin karaayo dee waxaa la kala iibsanaya waa addoon sharcigu iibkeeda uu baneeyey lama kala iibsan karo oo mid xorahoo iibkiisa la diiday bay sidaa labadaba haddii la sheegay waxaa la rajaxay bay yidhaahdeen in markaa iibkaasi uu burayo kol hadday mid xora sido ilaahay taa uu ka foqo oo markaa ay dhasho siyaabaha lagu suuraysanayaana dee way badan yihin nin kale waxa uu leeyahay addoontaasaan kaa idiy iyada oo da ama neefkaa xoolahaadan kaa idiyey iyo waxay caloosha ku sido ama kaa ay caloosha ku sidana iyada oo aan ku darayo ama maca xamlihaa waa siiqooyinkaa kala duwan buu cabiray neefkaa iyo wix caloosha ku sidaan kaa idiyey wuu isku cad kamuu aamusina alasaxu lbutlaan waa limaa taqadama shay majhuulu meesha soo geliya baycu lmajhuuli laayas aw yajcalu kula majhuula hasii buu ka iibiyo waxau ihi bishardi annahaa xaamil waa inay markaa riman tahay bu qowlaani axaduhuma albutlaanu liannahu sharطu sharطa macahaa shaya majhuula wa asaxu maa asixa binaan calaa annahu macluum lianna shaarica awjaba alxawaamila fi diya tani way ka yar duwantay si hore maalintaa iga bu i laakiin waa inay riman tahay sidaasu raaciyo markaa waxaa la karaybsanayaa waa shaygan macluumka ah oo neefka ah laakiin shardi un baa loo yeelay sifadaa waa inuu leeyahay un baa layihi iyada inkastoo culimada qaarkood ay taa diideen haddana sida asaxa waa inuu asaxayo oo magtii un bay la mid noqonaysaa shaaricu uu yidhi qaarkood waa inay khalifaad yihiin qaar dee riman rimay ah hal lilbaayici xabsu lwalad ila istifaa'i taman wahal yusqiطu min ahamani xisatahu low talifa qabla alqabd wahal lilmushtari baycu lwaladi qabla alqabd alasaxu nacan fi lawaleyni walaa fi thaaniya ninkii baayica ahaa ee ibiyey masel addoontaas ilmaha wadata ana alxaamila qabla alqabd oo shaygan bay kala iibsadeen iyadii oo riman dabeetana intii aan ninkii wax iibiyey lagala wareegin ayay dhashay weli qabla alqabdi bay ku sugan tahay markaa ninkan baayica ah ee wax iibiyey dee markii horena iyada oo markaa addoontani uurle ayuu iibiyey laakiin iminka waatana way kala soocanta weladkii miyuu kala hadhi karaa mise waxaa kaxaysanaya weladkii miyuu ka reedi karaa ilaa inta uu keenayo lacag mise waxaa laga maarmaana inuu wada siiyo si u wada qidboodo ka halkaa kugu sheegay kule wuu ka reedi karaa dhowrkaa misaal baynu ku dhaafnay taana oo waxa ay lahayd alxamlu hal yucطaa xukmu lmacluum aw ilmajhuul fayska shan boqol iyo afar waxa uhi waljasmu go-aamin la go-aamiyaa qad jaaa waa yimid bikullin minhumaa labadan mas'alaynu soo xusnay ayaa marba midkood la go-aaminaya oo khilaafkii ku jira uu ka baxaya fii suwarin minhumaa suurooyin ka mida labadan cinwaane qaacidadu ay leedahay faxfad limaa qad limaa qad rusima shayga la dhigay bal dusha ka qaba buku shayga la dhigay oo marka hore waxa uu ahaa alxamlu hal yucطaa xukmu lmacluum markaa wuxuu noqonayaa alxamlu yucطaa xukmu lmacluum taasaa la go-aaminaya marna waxay noqonaysaa alxamlu yucطaa xukmu lmajhuul waa labada uu ku sheegaya waa kuwa marka la siinayo xukma almajhuul waxa weeye marka waxdahu la iibiyo falaa yasixu qadcan oo dee waa kii xadiidkii diidanaa neef waxaa caloosha ku jira in la iibiyo oo aad tidhaahdo neefkaasi waxa uu riman yahay ayaan kaa iibsaday eerbaadiyaha waxay isticmaalaan waxa ay yidhaahdaan waxaad igu amaahisaa kuwa kuwa dhalan doona ayay ku amaadaan markaa oo one steve uu odhanaya toban baraara arood aada u qaadan tide toban dhalan doona markaa waxaan uu wax ku iibsaday waa waxaanu haynba ama iminka dee neefkaasi uu riman yahay ama waxaaba laga yaabaa in baraarka guga aada loo iibsanayo dabeetana inuu sii hakiyo ayuu doonaya markaa waxa uu leeyahay idahaagaa riman ama adhigaagaas lacagta iga sii qabo baraarka ay dhali doonaan sii xidhayaa markaa maya waa baycu xabal ilxabala waa la nahiyey kolkaas shayga uurjiibka laydhaa wey waa uurjiib kala iibsigiisu maya waa idaa idaa biica waxda kol haddii kelidii la iibinayo wa biicaa'ihi xukma almacluumi fi lwasiyati lahu aw ilwaqfi calayhi fayasixaani qadcan tani waxa ay leedahay alxamlu yucطaa xukmu lmacluum wixii uurka ku jiray waxaa la siinayaa shay la garanayo xukumkii oo kale wax la garanayaa loola dhaqmaya taasaa la go-aaniyey markaa waxa weeye waktiyaasha qaarkood masalan wuxuu waxbuu u dardaarmay ama waxbuu ku waqfay waa iska ansaxay oo waxa uu masalan leeyahay inanka hebel u dhalan doono ayaan u dardaarmay bu ninkaa maxamed aanu saaxiibka nahay ilmaha u dhalan doona afadiisu ay sido ayaan u dardaarmay gurigayga waa iska ansaxaysa ama waxa aan ku waqfay buuhi hebel iyo caruurtiisa iyo carruurtii inkastoo aanay dhalaninba waa iska ansaxaysa ama calooshaba ay ku jiraan waa ansaxaysa iyaduna waxaa kale oo la mid ah ijaazadii wamaa lizaydin waladii sayuladu kadumtinaacihaa huwa almu'ayadu waa khilaaf baa iyana ku jira inkastoo dee aan halkan loo soo qaadanayn ka majruum ahaan haddana masaa'ilka khilaafku uu ku jiraabay ka mid waxaan u ijaaseeyey kitaabka ama axaadiidta inuu iga wariyo ninkaa hebel la idhaahda iyo carruurta loo dhali doono ha iyo maya labadabuu idhahda ansaxaysa iyo maasaxay alqaacidatu ahaaminata cashara qaacidada sideed iyo tobnaad waxay leedahay annaadiru hal yulxaqu bijinsi aw binafsi shayga dhiciddiisu ay yar tahay baa naadir la idhaahdaa haddaba shaygaa dhiciddiisu ay yar tahay ma waxaa lagala mid dhigayaa un jinsiga kale ee dhiciddiisu ay badan tahay mise isagunbaa gaar ahaantiisa loo tixgelinaya oo jinsigiisa kale laguma darayo ee naftiisuunbaa la halaysiinayaa waxay ka dhigan tahay fardinimadiisa asaa loo arkaya mise jinsigii kale shaa'ic ahaa ee badnaa ayaa lagala mid dhigaya amtiladaad ku garan doontaa baydka shan boqol iyo shan waxa uu ihi uma halin naadir shaygii naadirka ahaa yulxaqu biljins jinsigu ka mid ahaa miyaa la raacinaya aw binafsihi mise isaga gaar ahaantiisunbaa lagu soo koobaya khulfun qadruwiya khilaaf baa markaa lagu wariyey fiihi khulfun qadruwiya wa fi lfuruuc furuucda markaa qaacidada soo hoosgelaysa ama amtilada iyo tusaalayaasha ay leedahay lam yakun ma ahaanin mu'talafan alqowl alqowlu bitarjiix iyada oo lagu dhawaaqo tarjiixii oo fil furuuci ahaaday lam yakun mu'talafan mid la isku waafaqsan yahayn ma ahaanin oo amtilada qaacidadani ay yeelanayso ayaan la isku waafaqsanayn sidaa awgeed baa waxa ay keentay in fuqahadu ay isku khilaafaan qaacidadaana bal mukhtalafan bal kaana mukhtalafan wuxuu ahaaday mid la isku khilaafay marka waa iska daahir weeyaan beydka macnihiisii eh laakiin bal amtilada u fiirso waxaa sharcigu macruufu ka dhigay qofku hadduu taabto saabaankiisa tekerkiisa hadduu taabto ama ruuxa dumari alaabteeda ay taabato dee inuu xadiidku waa kiila hawasi maxaa yeelay dee nadaafadda islaamku aada buu ugu dadaalaa atahuru shadruliimaan baa layidhi mar hadduu meelahaa qofkii gaadhay dee waxa ay noqotay markaa inaanu dadka salaamin gacantiisuna meelo kale u gudbin isagana dhaafine horta weysada ayaa dahaaro wanaagsan ahayde uu taa qaato markaa haddaba qasabadii oo la gooyo halkaaba taalla bal iyada ka waran oo dekerkiiya markaa qofkii laga jaray nimanka caruusada la ydhaha waa saa isticmaalada xaggaas oo qofka iyagu marka ay waxyeelayaan halka ama xabadda lagu dhufto ama dhibato kale iyagu way ka jaraan waxbaba lamay harinba way dileenba marka isagoo halkaa yaallo qofkii haddii uu taabto muxuu noqon doonaa markaa waa shay naadir oo dhiciddiisu a yarta hal yulxaqu bijinsihi aw binafsi asaxuhumaa annahu yunqidu liannahu yusamaa dakara waxa ay yidhaahdeen waxaa la haleesinayaa jinsigiis oo dee naskumuu kala reebine man masa dakarahum bu ahayd qofka falyatawada aw rufqayhi waxaa iyadu ahayd mudraj bay ahayd ee rufqigu waa intaa ku xeeran iyo xiniyaha iyo waxaas dakarkuunbuu sheegay nafta shaaficiyadu waxa ay qabaan aw laamastumu nisaa taabashadiinay gacantii ruuxa dumar ahayd oo go-aan ninkii haddii uu taabto weysadii miyay ka jabaysaa mise kama jabayso waxa ay leeyihiin waxba kama jabayaan maxaa yeelay waxa weeye annaadiru yulxaqu binafsi naftiisun baa la aleysinaya walaa yulxaqu bijinsi dee ruux dumara lama yidhaha aw laamastumu nisaa nisaa dee magacii wuu ka halay iminka waxaa la yidhaha cudwun mubaan cani shaks oo qofkii xubin laga jaray xubin baa iminka la ydhaaha wixii ajinebiyadda ahayd oo la eego annadaru ila alcudwi almubaani min alajnabiya waa xubin laga gooyo oo la eego dee dumarka eegmadoodu xaaraan bay ahayd marka haddii meeshaa laga gooyo qofkii uu eego eegmadaasi ma xaaraan bay noqonaysaa mise eegmo xubin la eegay unbay noqonaysa hal yulxaqu bijinsihi aw binafsi bijinsi haddii la idhaahdo eegmadii dumarkee la diiduu soo gelaya binafsi haddii in la idhaahno xubin la eeguu noqonaya mid rag iyo mid dumarba wuu yeeshaa xubinkaas ataxriimu buu kuleeyahy wey sida asaxaay ninkani waxa uu ku dhaartay inaanu maanta aanu cunin hilib bakti buu markaa wax ka cunay dee waxaad tidhaahdaa naftaa ku kaliftay dhe faman idurradii buu soo galay dabeetana bakti buu wax ka cunay intoo baahi qabatay arrintu marka ay sidaa tahay ma ku dambaabayaa dhaartii uu ku dhaartay inaanu hilib cunin waa cadamu lxen waa wax naadira idan markaa waxay leeyihin laa yulxaqu bijins bal yulxaqu binafs lama odhanayo ka baktigu waa laxan ee uu ka baxayaa markaa wax naadira wey aliktisaabu naadir kalwasiya waluqata walhiba hal tadkulu fi lmuhayaa fi lmuhayaa fi lcabdi lmushtarak wajaani lasaxu nacam waxaa jira addoon haddii laba nin wada leeyihiin oo markaa ama saddex nin dee dakliga uu qofkaasi soo saaro iyo wixii uu shaqeeyo waxaa lagu isticmaala hab laydhaa almuhaaya-ah waa kaltan oo tacaaqub iyo tanaawub baa lagu samaynaya wixii uu soo saaro dee bilna ninkanaa qaadanaya bilna ninkan ama addoonkani bil ninkan uu la joogaya u shaqaynaya bilna ninkan uu shaqaynaya haddaba waxyaabaha uu soo kasbo haddii ay ku darmaan qaar naadira oo dhiciddoodu ay yartay hal yulxaqu bijinsi aw binafsi ma waxaa la odhanayaa waxaa lagu dhexgalayaa wixii uu soo shaqaynayey oo dakligii dee cidda nasiibkiisu ay siiso waa dee xaq uu yeelanaya mise waxaa la leeyahay waa naadir oo markaa dee shaygii kale xukunkiisii yeelan maayo taa weeta uu ka hadlay haddaba addoonkii waxbaa loo dardaarmay ama baadi buu soo helay ama waxbaaba la siiyeyba dabcan saddexdaa shayba isagii waa addoon ama milkii karo laakiin qofkii lahaa ayuunbaa qaadanaya haddaba ninka kaltankiisii ama waktigiisii cishatankiisii ay marayso dee wuu ku guulaysan doonaa oo waxay noqonaysaa annaadiru yulxaqu bijinsi idan markaa wixii uu soo kasbay unbuu la mid noqonaya dardaarankan iyo baadidan uu helay ee markaas dee la milkiye iyo shuruuddeedii intii ay ofsatay iyo waxaan loo hibeeyey iyo ninka bishiisii ay tunbaa qaadanaya maxaa yeelay jinsigii uu soo shaqaynayay unbay raacaysa waxaa kaloo iyadana uu markaa amsil ahaan usoo qaatay yujzi alxajaru fi lmadyi walwadyi calalasax sharcigu waxa uu markaa u baneeyey samaaxad darteed iyo mashaqada iyadoo la kor yeelayo qofku ina uu ku istijoodo dhagaxaan saxaradii iyo kaadidii markaa waxaa jira isaguna wax wedyi laydhaa iyo medyi oo kaadida un lamida oo la xukuna oo aan laga maydhanaynin laakiin ay tahay sida kaadida un in la ysaga maydho marka annaadiru hal yulxaqu bijinsi aw binafsi naadirkaa wedyiga iyo medyiga bacda intishaari dakar soo baxaya miyaa la iskaga kaadidii un baa lagala mid dhigayaa oo waxaa la haleeshinayaa jinsigiisi ile jinsigiisu wuxuu ahaa wixii khaarijee soo baxa miyaa lagala mid dhigaya oo isagii axjaartii iyo waraaqihii waxa waa lagu nadiifin karaa miyaa mise naadirnimadiisaa loola dhaqmaya waa in biyo lagu maydho maya dhagaxaantiina waa ku fulan yihi waxaa kaloo iyadiina meesha taallo labada qofe wax kala iibsadaa waa tusaalaha lixaad misaal alqaacida saadis waxa labada qofe wax kala iibsadaa ay leeyihiin oo sharcigu siiyey khiyaarulmajlis wax la idhaa inta ay halkaa wada joogaan inay kala noqon karaan haddaba haddii ay bilba wada fadhiyaan bal kawar bel oo markaa ay kalaba tegi waayaan ama duruuf ama laysku ag qufulo oo laysku ag xidho annaadiru hal yucdaa xukmu jinsihi aw nafsi maya waxaad tidhaahdaa waa xukmu jinsi oo kol haddii aanay kala tegin oo ay sidii u wada joogaan sanadba ha wada fadhiyaan maqsinkaasi khiyaar bay leeyihiin wixii ay kala iibsadeenoo way kala noqon karaan ee lama odhan karo waa muddo gaaban bay ahayd ama sida curfigaa waa inta la wada joogi karo xaggaa loolama kacayo tambiih waljasmu bilawali jaaa fii suwar kadaaka bithaani kamaa qad ishtahar waxa uu ku uhi waljasmu bilawal ka hore oo la go-aamiyaa jaaa fii suwarin suurooyinka qaarkood buu yimid waa cinwaanka qaacidada qaybtiisa hore la go-aamiyo kadaaka sidoo kale bihaaniin ka dambe oo la go-aamiyaana isaguna waa yimid oo way jirtaa kabaa qadishtahana sida caan noqotay waxa uu ku leeyahay cinwaan alqaacida waxa uu soo ahaa annaadiru hal yulxaqu bijinsi aw binafsi khilaafkii ku jiray iyo kolba in dhinac la rajaxayo waynu soo marnay laakiin waxa uu ku leeyahay mararka qaarkood baa cinwaanka qaacidada ee hore la jasminaya mararka qaarkoodna cinwaanka labaad baa la jasminaya oo marka cinwaanka hore la jasminayo waxaa la odhanayaa annaadiru yulxaqu bijinsi kitaabkun baa laga saaraya marka dambena annaadiru yulxaqu binafsi waa taas ugu jeedaa bal iyadoo bijinsii la haleeshinaya haddaynu amsilo ka soo qaadanno waxa uu tusaale u soo qaatay fuqahada waxyaabo naadir ay sheegaan dadka qaarkoodna ay iska yar dhaga tilaan laakiin la arko marar dambe marar dambe la arko wan bay sheegi jireen wax tukiyo lagu odxiyaystay ama alwaladulmushawax ayay fuqahadu tilmaamaan dee waxa ay ka warramaan markaa iyagu inay soo arkeen oo si camaliya usoo taabteen oo dee nin lax u tegay oo kale ay welad mushawaha dhashay laakiin qoladan biology way diidi jireen markaa iminka se way dee adkuwasalaaiska ku qolee la arkay daba waxa uu kuleeyahay qof hadduu laba weji yeesho la kala saari kari waayo ka zaa'idah iyo ka asar iminkaba soo mid isku jirta may jirin maalmahan sharaa'idku may sawirayn qof markaa asara din leh ayay sheegayaan marka ay qorayeen sharaa'id laba weji buu qofkani leeyahay kii asalka ahaa iyo kii markaa zaa'idka ahaa ma kala garanayn waxa aad tidhaahdaa annaadiru yulxaqu bijins labadoodaba wuxuunaad ka soo qaadaa inay weji yihiin markaa inuu markuu weysiisanayo qofkii labadaba maydho ayuunbaa waajiba ruuxii dumarka ahayd haddii bilaa bikaara la abuuro oo markaa khatmigaasi uu ka lumo lahaa xukmu labkaari qadcan iyadana wuxuuna yeelanaysaa bikaarada xukumkeeda maxaa ka faa'iidaa haddii aad tidhaahdo dee waxaa ka soo baxaya masal dee ikhtisaab hadduu yimaado oo qof uu kufsado dee waxaa lagu yeelan doonaa qofkaa in la xado isagii laga qaado meherkeedii arshul bikaarana laga qaado ee laguma doodayo bikaarada mayn lahayn waxaa kaloo isaguna naadirkaa ka mida ruuxa dumari haddii ay umusho ilmo lix bilood iyo laba laxdo minal wadci laga bilaabo wadcigaasu raacaya naadir ba ha ahaado yulxaqu bihi markaa lafdatu bihi laysat fi lasli wain kaanat saxiixa macnuu waa ku hagaagaya laakiin asalku muu qorayn kitaabka uu ka soo gaabiyey bihidaas nin baa markaa guursaday maalintii ay kulmeen kolka laga soo bilaabo iyo maalinta ilmaha umushay waxa u dhexeeya lix bilood iyo laba ilbidhan lixda bilood ee qur-aanka ayaa tilmaamay marka la isu geeyo labadii aayadood ahayd waxamlihu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra iyo wa fisaaluhu fii caamayn kolka la kala tiro labadaa dee waxa afar iyo labaatan bilood buu yeelanayaa sukdiinta markaa lix bilood ba xamligii usoo hadhaya labadan laxdeen qur-aanku kuma sheegin maxay kaga daba wadaan haddii aad tidhaahdo waxay leeyihiin waa laba laxdo oo caqligu uu ku darayo lagama maarmaana ah midi waxa weeye laxdatun lilwadci midina waa laxdatun lilwadci labadaa ilbidhaqsi kolle inay dheeraadaan lixda bilooda aayaddu ay xadiida waa lagama maarmaan oo intii wadigani uu jirayey annusfa ay rixinka gelaysay iyo inta ay ruuxa dumari umulayso waa inay dheeraadaan lixda biloode aayaddu ay go-aamisay haddaba markii ay ninkan kulmeen laga soo bilaabo ilaa maanta laga soo gaadho lixdaa bilood baa jira oo markaa ilmihii uu ku dhashay idan markaa waxaynu leenahay annaadiru yulxaqu bijinsi sidaa awgeed wuxuuna laga soo qaadayaa ilmo shin ku dhashay waa qaacidada qaybteeda hore wey qaybta labaadee odhanaysa annaadiru yulxaqu binafsi waxaa iyadana misaal uga dhigay qofkii hadduu leeyahay laba farood oo midi zaa'id tahay tii asalka ahayd ma haleelaysa xagga magta marka la eego oo qofkii isagiio farihiisii kale u dhan yihiin ayaa waa fara badane ninka la yidhaahdo wey markaa far buu ku leeyahay halkaas khinsarka ama faryarada agteeda ayuu ku leeyahay mid baa soo cararo siibuu ka jaray marka arshi muqa القاعدة التاسعة عشرة القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن قاعدة السقالية تبنابوحة إلا هاي قفك هديه كرأي يقين ma heli karaa inuu ijtihaad sameeyo intuu yaqiintaa ka baydho isla markaana male ma qabsan karaa macnaha intuu yaqiintii iska daayo isagoo heli kara awoodna u leh dadaal iyo ma u baydhi karaa male fiihi khilaafun wa tarjiicu mukhtalafun fi lfuruuc waman qofa calalyaqiini yaqdiru qofka kari karaya sida yaqiintu ay ahayd hal yaxilu xalaal mawtoo ma u bannaan tahay an yataxaraa inuu dadaalo wa bidannihi camil wa camila bidanni malihiisana uu ku camal falo fiihi khilaafun baa jaa-a yimid waatarjiixu rajixidii fii furuuci ha ahaatay furuucdii alcaliyaa ee asaraysay lam yu'talaf layskuma waafaqin ta'lian mutafaq may noqonin tarjiixa furuucdaah qaacidada amhiladeeda waxaa ka mid a cinwaankeeda waa kaase qofka laba weel haya midkooduu nijaas yahay labadaa weel waxaan u kari karayaa yaqiin inuu la yimaado dahaaro yaqiina inuu la yimaado ninkaa isaga ah muxuu samayn karaa ma u bannaan tahay markaas inuu dannigii u baydho oo ijtihaad inuu sameeyo ijtihaad way isaga bannaan tahay baa laleeyahy oo shay kale oo saddexaad buu u baydhi karaa ama labadanaabuu isku dari karaaba hadday qollatayn isla gaadhayaan waktigii buu shakiyey inuu galay iyo in kale salaadii duhur ama salaadaha mid ka mid ahun waxaanu ninka qofkaasi karayaa in uu tamkiin ku sameeyo oo dibadda intuu u baxo uu aada u qiyaaso dee waktiga ama haddee habeentii ama maalin oo waktigan miyuu galay mise muu galin uu ku yar shakisan yahay inuu yaqiin sameeyo ayuu kari karaaba yaqiintaa isagoon gaadhin wuu iska ijtihaadi karaa waxaa saddexaada uu kugu mihaaliyey qayb waxaa jira beydka ka midoo xijru ismaaciil la idhaahdo oo markaa kacbada geesta waqooyi uga go-an qaybtaa iyada ah uma jeesanayo qof isagoo u aaminsan inuu kacbada yahay intaa yar ma qaabilayo sababtuna waxa ay tahay riwaayaadka ku soo arooray inay beydka ka mid tahay iyo in kale ayaa kala duduwan oo qaarkood baa tilmaamaya intaasi in qayb yaroo ka mid inuu beydka ka mid tahay oo maal sabcatu adruc sitatu adruc hamsa adruc intaas toddoba dhudhun lix dhudhun shan dhudhun ayaa ka mid a bay riwaayaanka qaarkood tilmaamaya sidaa darteed waa intuu qaabilaaba intii aan beydka ahayn markaa yaqiinta ha raaco kacbada caadigaa ha qaabilo tusaalaha afraad waxaa ka mid ah ijtihaadka ay sameynayeen asxaabtu bixadrati nebiyi isagoo iyaga oo ku sugan ama waktigii nebigaba jooga sidee u markii uu lahaa laa yusalliyanna casrun laa yusalliyanna axadun alcasra ilaa fii bani qurayda ay qaarkoodna tukadeen qaarkoodna ay amarkii fuliyeen masaladan laftigeedun bay noqonaysaa iyadoo qofkii uu yaqiin samayn karo inuu ijtihaadkii u baydho tambiih buu idhi markaa wajazamuu waxa ay go-aamiyeen bilmanci fii bacdi suwar diidma la diiday ijtihaadkii suurooyinka qaarkood qofku inuu yaqiinta u raaco weeye suurooyinkani sida ay leeyihiin umana bannaana inuu markaas ka baydho ijtihaad u baydho masaa'ilkaa markaa waxaa ka mid ah nas buu qofkii hayaa dee naskaa intuu ka baydho ijtihaad uma baydhayo laakiin daliilka waa inuu sidiisa u raaco waxaa kale oo jirta qofku hadduu maki yahay oo aafaaqi aanu ahayn maka gudaheeda uu jiro joogo kacbada arag waa inuu ku qaabilaa laakiin jihadaa u jeedi sidii dadka kale maka ka maqnaa maya markaasaa waxa uu ku uhi wajazamuu filmanci fii bacdi suwar suurooyinka qaarkood ayay ijtihaadkii manciyeen iyo dannigii oo la yidhi markaa yaqiinta ha la raaco labadaa tusaaleaynu sheegnay baa ka mid ah wakadaaka sidoo kale biljawaazi baa la jasmiyey jusima biljawaas in ijtihaadkii uu bannaan yahay ayaa la go-aamiyey xasba mastaqara sida sugnaatay marka la raaco ee la eego ee la fiiriyo oo qofkan haddii weel caano ah oo daahira iyo weel caano ah oo mutanajisa ay markaa iskaga egaadaan mid saddexaadna uu jiro oo yaqiinnimo daahir u ah labadaa kale uu ku ijtihaadi karaa wax ibdilaali weliba haddaanu jirin weeye hadduu dee wax ibdilaalihi jiro iyada waa macruufoo dee shayga nijaastii waaba u bannaanaaba laakiin haddii markaas mid saddexaad uu yaallo oo yaqiinnimo daahir u ah labadan kale ee markaa midina daahirka uu yahay midina mutanajiska iskaga ishtibaahay mid wuu ku ijtihaadi karaa oo mid unbuu qaadan karaa qaacidadaas markaa cinwaankeedu sidaas u ahaa oo mararka qaarkood yaqiintii baa la raacayaa mararka qaarkoodna ijtihaadkii marna waa kuwaa la isku khilaafsan yahaynu afarta tusaale ka soo qaadanay bay ahaayeen alqaacidatu alcishruun qaacidadii u dambaysay afartanka labaatanka qaacide la ysku khilaafsanaa waxa ay leedahay almaanicu daari shaygii maanica ahaa ee soo darriyey gadaal yimid hal huwa kalmuqaarin wixii hore u sii joogay miyuu la mid yahay ama mid la xidhiidhsamay oo shaygan hore ula soo socday miyuu la mid yahay am laa fiihi khilaafun wa tarjiixu mukhtalafun fi lfuruuc maanicaasi waa shay waxaan la samaynayo hor joogsanayoo diidaya weeyaan daariguna waxa uu noqonayaa mid aan sii joogina soo darriyey oo gadaal yimid shayga bartankiisii ka bilaabmay camalkaa la hayo markaa muqaarin miyuu noqonayaa muqaarinku dee waa wixii marka horeba camalkan la soo socday ee kusoo taxnaawey markaa muqaarin buu la mid noqonayaa lama mid noqonayo meelaha qaarkood baa la jasminayaa inuu la mid yahay meelaha qaarkoodna inaanu la mid ahayn baa la jasminaya marka waa afartii xaalaynu kan kusoo marnay un wey oo mararka qaarkood maanicii daariga ahaa ayaa waxaa laga dhigayaa kal muqaarin mararka qaarkoodna waxaa laga dhigayaa in aanu muqaarinkaa la mid ahayn mararka qaarkoodna inuu muqaarin yahay baa la jasminayaa mararka qaarkoodna inaanu muqaarin ahayn baa la jasminaya oo afartaa wey wahal yakuunu lmaanicu amhiladaa kuusii bayaamin doonta shayga maanica ah addaari'u ee soo darriyey kamaa huwa muqaarin isagii oo la xidhiidhsan oo kale miyuu la mid yahay khilaafun culima waalqowlu fi tarjiix qowlka markaa tarjiixa masaladan ku suganina waalqowlu bitarjiix dheh iyada oo lagu dhawaaqo kanaa raajixa qowlka oo filfuruuci ahaaday mukhtalaf ama tarjiixoo filfuruuci ahaaday mukhtalaf isaguna waa la isku khilaafay faktafi bitalwiix ishaarada iyadaa ku maaran oo ku kaaftoon furuucda masaladan waxaa ka mid ah shaygii mustacmalka ahaa biyihii mustacmalka ahaa haddii ay bataan oo macnaha shay maanic ahoo daari uu ku yimaado markii hore nijaas bay ahaayeen markaa nijaasnimadii wax ka saaraya haddii uu yimaado oo kahar ah oo kolkii hore way yaraayeena ay bataan wuxuuna laga dhigayaa un kal muqaarin inuu la mid yahay kal muqaarin baa lagala mid dhigayaa oo biyahani sidii waxaanay nijaasoobin ee dahaaradan iyo kadradani ay la soo xidhiidhsanaayeen bilowgiiba ayaa laga soo qaadaya ruuxii dumarka ahayd ee mustaxaadada ahayd shubandheerta ahayd dhadhabar furankuu ku dhacay salaadii waxyaabo badan oo tanaasulaada ayaa loo sameeyey ilan daa'imulxadaf bay ahayd oo ay ka mid ahayd inaanay dhiigga ka maydhanayna ay ka weysaysanaysown waxyaalahaasaa ka mid ahaa haddaba salaada dhexdeedii haddii ay caafimaad hesho oo caafimaadkaasi uu soo dariyo dee waa shay maanicahoo salaaddii ka burinaya macnaha dee waxaanay helayn rukaskii aanay markaa helayn markaa shayga daariga ah ee caafimaadka a heshay salaada dhexdeedii muqaarin baa laga dhigaya qabla salaaba iyadoo caafimaad qabtaa laga soo qaadaya markaa ijraa'aadkii loo baahnaa inay fuliso iyo dahaaradii iyo maydhashadii iyo iska maydhistii dhiigga iyo wixii o dhan inay fuliso oy salaaddii horey ka soo bilowda weeye ee shaygan markaa soo dhex galay ee caafimaadka ah dee ruksadii u jaraya almaanicu addaaridu kalqaarin addaari'u kalqaarin kalmuqaarin wey tusaalaha saddexaad qofkii isagoo muxrima oo salaadii xidhan ama xajkiiba dhehoo haddii ridda ay ku timaaddo dee waa maanic daari ah idan markaa isagoo muqaarin ahoo marka horeba isagoo murtadahoo xidhuunbay ka dhigantay salaadii way ka jabaysa safarkan isaga ah kolka hore safaru daaca ayuu ahaa caasim bisafar buu isu rogay rufsaddii way ka lumaysa marka horeba isagoo cisyaan ku soo safray ayay ka dhigantay alexraam calaa milki sayd qofkani muxrim buu ahaa ugaadhsashadu inay mamnuuc ka ahayd baa dee qur-aankuba uu tilmaamay marka markiisa hore isagiio ugaadh iska sii lahaa baasha ugaadha laydhaa qur-aanku uu diiday iyadoo dee markuu muxrim qofku yahay isagoo haddaba ninkani xabad deera ah iska sii lahaa ayuu muxrimba noqday markaa milkigiisii bay ka baxaysaa almaanicu aldaari'u kalmuqaarin marka waa inay ka fara baxdaa oo baashii iyada ahayd uu iska sii daayaa waxaa kaloo iyaduna tusaalaha lixaada axad alcuyuubi cala azawja ruuxii dumarka ahayd waxaa ku iman karayey iyadoo ninkaba dee la mid a ceebo almuhbita lilkhiyaar la yidhaahdo baraskii iyo judaamkii iyo juruus junuunkii iyo alradqaa walqirnaa udayqu lmanfad waxyaabahaasoo dhan baa dee ka mid ahaa haddaba haddii ay nikaaxa dhexdiisii ceebahaasi yimaadaan almaanicu daari'u kalmuqaarin iyadoo marka horeba ay sii lahayd ayuunbay ka dhigan tahay fasakhaad buu leeyahay ninkii uu heli karaa waxaa kaloo isagana tusaalaha toddobaada qofkani muflis buu ahaa markaa dayntiis dayn baa lagu lahaa dayntuna mudda ayay lahayd muddadeedii markaa xaal ayay noqoto wakhtigii lagu ballamay inuu mufliskani dadka daynta siiyo ayaa gaadhay goortaasaa gaadhay markaa adiguna dee waxbaad ka iibisoo tusaalahaan rikoorhkan aad ka iibisay kolkaa xuluulkan yimid maalkiisii ku yimid xuluulu dayn oo dee gashigii baa mar haddii wakhtigiisii gaadhay loo qabsanaya xoolihii u lahaana waa la qaybsanaya dadkii quramada ahaa baa qaybsanaya marka almaanicu daari'u kalmuqaarin sida awgeed cayntaadii waa aduu ka qaadanaysaa oo marka horeba iyadoo daynkani uu xaal ahaa unbaa laga soo qaadaya markaa qofku xaqii uu ulahaa cayntiisii inuu ka qaato maalkiisan mufliska sidii oo kale unbuu uga qaadan karaa marka dambena toddobadaa misaal baynu ku dhaafayna waxaynu soo tilmaannay shay maanica oo daari ahoo yimid oo markaa lagala mid dhigay wax sii joogay mu ama ha asaxa shaygaasi ama yuu asixi qaybta kale iyaduna ee taa cagsigeeda oo markaa tan cagsigeed sida uu noqonayaa waxa weeye almaanicu addaari'u laysa kalmuqaarin kolkii horena waxaynu soo nidhi almaanicu daari'u huwa kalmuqaarin kanina waxa weeye almaanicu daari'u laysa kalmuqaarin wuu ka duwan yahay amhiladii waxaa ka mid ah qofkii isagii oo salaadii ku jira ayuu biyo helay tayamun baanu ku tukanayay markaa wuu iska dhammaystiri iska dhammaystiraya falaa tabtulu salaa salaaddiisi ma burayso oo markaa shaygan maanica ah ee diidaya tayamumka salaada lagu tukanayo ee daariga ah ee soo darriyey dee wax hore u sii joogay kalaba mid dhigayno markaa ninkani maadaam uu biyolaan la tukaday iminkana uu helay biyolaan la tayumo iminkana biyihii uu helay isagoo biyaha hore u haystaynu ka soo qaadaynaa odhan mayno laakiin waxaa la leeyahay ruksadii wuu sii wadaya waxaa mihaal labaada niyatu tijaarati bacda shiraa shaygan haddii uu soo iibsaday oo intaa kadibna oo niyooday ganacsi shaygan sekada sidiisu uga bixinaya laakiin kol haddii ganacsi ganacsigaas goorta uu niyooday iyo wakhtigu soo iibsaday aanay wada soconin baayac mushtari ahaan kagama seka bixinayo dee wixii kaleu yahay buu kaga sii bixinaya hadduu lacag yahay hadduu xoolo nool yahay sidaasuu kaga bixinaya laakiin goorta uu dee baayac mushtarinimo kaga bixinayo waa inuu marka hore u soo iibsanayo baayac mushtari soo niyooda waxaa kaloo maal misaalka saddexaad ka mid ah milku linsaani cabdan lahu fii dimmati dayn waxaad soo iibsatay addoon addoonkaa isagaa gashi baa lagu lahaa oo dimmadiisa saarnaa xaaladdu marka ay caynkaa tahay dee waa lagu leeyahay un addoonkii gashigii ee kol haddii uu milkigii hore ka soo baxo milki dambe uu soo galay gashigii kagama dhacayo tusaalaha afraad waxaa ka mid a qofkan waxaad u wakiilatay inuu afa kuusoo aqbalo guurkeeda wakiil baad ahaydoo miyaro isoo guri baad tidhi ninkii aada wakiil ka dhigatayba ixraam buu galay oo xaj buu xidhay ama cumro dee xaj buu xidhay badhe dee waana la ogaa qofkani guurka waxaa la yidhaahdaa inaanu dhex gelayn isagu inaanu guursanayn cid kale aanu u soo aqbalayn mid kale aanu u wakaalan karin waa arrin loo diiday baahay maxaa la yeelayaa markaa almaanicu alطaari'u laysa kalmuqaarin markaa shaygan maanica ah ee markaa dee ixraamka ixraamkiiyo isagu ay isdiidayaan oo ah nikaax ee daariga ah markaa shaygan ixraamkiiyo soo darriye nikaaxan manciyaya muqaarin la mid maaha waa kala duwan yihiin kolkaa wuu iska ansaxayaa markaa wakaaladii waa iska ansaxaysa oo wakaaladani waxba iyadu goy mayso tusaalaha shanaad iyo lixaad tusaalaha shanaad nin xarbiya ayuu kiraystay nin muslimi mid gaala buu ahaayoo kambanigan uu ka shaqaynayo hawl baad usoo ammaanaysta oo uu ku shaqaynaya bishan waaxid kaafir khawaajir isagii haddaba kuu shaqaynaya ayaa la isku duulay qoladoodii oo gebigiisiiba addoon buu noqday adigana ijaara ayaa kuu socotay istiijaar aada ninkan kiraysatay laa tanfasikhu lijaara wey oo mawduuciisii dee waa kan isbedelay oo ninkii addoon buu noqday addoonna ciddii lihi waa inay kaa kiraysoo dee ay aada heshiiska iyada la gasho heshiiskii isaga toos loola galaya u dhammaaday kol hadduu istirqaaq yimid oo dee dadkaa mujaahidiinta ah ama meeshii adigu maro ciddii yeelatuunbaad kala xidhiidhi lahayd markaa kiradii halkii bay kasii soconaysaa isagoo addoonu dee dhammaystiraya hawshii oo uu kamilaya waalcidqu calaa cabdin aajarahu sayiduhu mudda nin sayidaba addoonkiisii buu kireeyey bil tusaale ahaan markaa haddana wuu xoreeyeyba kiradii halkii unbay kasii socon doonta amhiladan oo dhan shaygan maanica ah ee gadaal yimid wax hore usii joogay ma noqonaya maanic hore u joogay lama mid aha eh waa kala xukun bay noqonayaan waa kala xukun waxa uu ihi waqad ataa waa yimid addaari'u shaygii soo darinayay kamaa qaalana sidii isagoo la xidhiidhsamay oo kale ayuu yimid fii masaa'ila masaa'ilka qaarkood jazman jusima daalika jazman arrintaana waa la go-aamiyey halkan macnaha waxa uu ku muujinayaa qaacidada cinwaanka ay leedahay qeybtiisa hore oo labadii daraf midkood la rajaxay lana go-aamiyey almaanicu aldaari'u kalmuqaarin saas markaa istifhaamkii dee laga saaro walmaanicu walmaanicu daari'u hal huwa kalmuqaarin istifhaamkii alkaa laga saaraya muqaarin unbuu la mid yahay masaa'ilkaa dhowr haddaynu ka soo qaadanno waxaa ka mid ah biyihii nijaasta ahaa oo bata badashadaa inay sii lahaayeen unbaa laga soo qaadaya ridaacii oo maxramkii isagana soo dariya alridaacu lmuxarim oo dee ridaacii muxarimka ah hadduu qof u sugmo oo markaas wax soo dariyo gadaala uu yahay dee waxa uu yeelanayaa markaa kalmuqaarin baa laga dhigaya kalmuqaarin inkastoo dee shaaficiyadu masaladan iyagoo dee ay qabaan goorta ridaacu uu sugmayo ilmaha yari inuu yahay labadii sano ee jaqsiinta ilmahaan caana mooye wax kala cunin oo markaa labadii sano dhexdooda ku sugan goorta uu yahay buu ridaacu sugnaadaa ayay leeyihin culimada qaarkood dee waxaabay tilmaamaan qofku isagoo weyn inuu ridaaciisu sugmi karo markaa ridaacii muxarimka ahaa sidii la doonaba ha lagu suuraystee haddii uu yimaado oo aanu hore u joogina gadaal uu soo kordho ridaaca muxarimka ahay oo maalan dee ninkiibaa ilmihiisii waxa gabadhiibaaba waxa ay jaqsiisay cid kale cid kale ayay jaqsiisay kolkaa ciddaa kale ridaaceedii wuu sugmayaa ciddii kale ka xaraam noqon lahaydna ka xaraam bay noqonaysaa waxaa iyaduna la mid ah ariddatu cala nikaax aridda cala nikaax ninkii aafadii oo isu meersan haddii ridda ay timaado oo midkood uu diintii caayaiyo ilaahay riddadaasi waxaa loo arkayaa almaanicu daari'u kalmuqaarin marka horeba isagoon muslin ahayn baa laga soo qaadaya markaa way ka furmaysa tusaalaha afraad alxadath alcamdu cala asalaa qofkan isaga ahi salaadii dee xadath buu ogaan ula yimi salaada dhexdeedii neef kaadi ayuu camdan ula yimi fi salaa waa shay maanica sixata salaa buu manciyaya markii uu xidhayna shaygani muu joogine waa daari oo gadaal buu yimid marka horeba isaga oo muxdita unbaa laga soo qaadaya waa ka jabaysa niyat lqinyati calaa curuudi tijaara ayaa iyadayna sidoo kale ah ninkani baaca mushtari buu ahaa bacadlu ahaa dabcan marka uu ka sakaynayo waxa uu kaga sakaynayay dee ganacsi ahaan laakiin mar dambe ayaa siduu baaca mushtarigii ugu jiray ayaa uu niyooday sabanxumaad weeye inuu wixiisa iska kaydsado oo uu meel iska dhigto shandada ku qufusho ama bangigaa dhigto arrintu kolka ay sidaa tahay waa shay manceeya sekadii tijaarada niyada noocani oo dee sekadii lacagta iyo siyaabaha kalea lagaga bixin doonaa markaa markaa isagoo muqaarin oo marka horeba aan baac mushtari ahayn unbaa laga soo qaadaya kal muqaarin baa laga dhigaya axad lcuyuubi cala zawj hawaynu soo marnay axad lcuyuubi cala zawj ayaa iyaduna timid ninkii isaga ahaa ceeb baa ku timid markaa ceebtanna hore umuu sii lahaan jirinna waa daari ceebtanina waxa ay maanic ku tahay nikaaxi macnaha afadiibaa khiyaar yeelan karta haddaba khiyaarkaa ay leedahay waa mid la jasmiye weeyaan oo kaa hore iyo dee kani waxay ku kala duwanyihin kaa hore waxaynu nidhi labada wejiba waa la sheegaye waxa raajixahuun markaa inuu leeyahay fasakhaad ninku xaggaa hore aynu kusoo marayn afadii marka ay ceebi ku timaado inuu ninkii leeyahay khiyaar qolyaha qaarkoodna khiyaar ma laha bay lahaan laakiin marka ninkii ay ceebi ku timaado ruuxii dumarkaayd iyadu khiyaar way leedahay jasman almaanicu daariu kalmuqaarin isagoo waxaan hore usii lahaa unbay ka dhiganta waxaanay ku kala duwan yihiin oo tan jasman looga dhigay dee iyadu manaas kale ma leh si kale ay kaga fakatoon fasakhaad ahayn ma leh ilaan dalqad gacanta kuma haysee waqad ataa waa yimi adaariu almaanicu daariu kamaa qaarana sidii isagoo xidhiidhsamay oo kale fii masaa'ila masaa'ilkaa ilaa lixda meelaha aynu ka sheegnay jasman juzima biana daari'a kalmuqaarini fii suwar waxau ihi markaa wa cagsuhu kanaynu sheegnay dabarogiisana icrif isagana garo masaladan hore aynu sheegnay cagsigeeda un iyadana garo way jirtaaye waa tii afraade markaa aynu sheegno oo waxaynu soo tilmaannay iyada oo dhinacaa markaas laga dhigayo in maanicaa daariga ahay kalmuqaarin inuu yahay baa ma rajaxnayd kalmuqaarin inaanu ahayn baa ma rajaxnayd marna midkood baa la jasminaya markaa tan iminka la jasminayaa waxa weeye almaanicu daariu laysa kalmuqaarin shaygii wax diidaya soo kordhay lama mid aha mid soo jireen ahaayoo la soo socdee waxaa laga soo qaadayaa wax daariya axkaamtiisiina ma yeelanayo markaa lama sii soconayo waaya ilaa toddoba tusaale haddii aynu ka soo qaadanno min haada laga bilaabo waxaa ka mid a ciddatu shubha haddii ay markaa ku timaado nikaax dhexdii maanica daariga ahi laysa kalmuqaarin wey ninba afa u mehersaneed oo mid kale ayaa markaa wax meherlamoodo ku kula kulmay oo dee waxaa la moodaya markaa inay dee khaali khaliya tahay oo aanay lahayn dee nin ama mid baaba shubhatulfaacil kiibuu sameeyey tiisii buu mooday markaa shaygaa maanica ah ee meesha yimid dee dabcan shubhadaasina cidday yeelanaysa haddaba ciddadaas ma kala goynayso nikaaxii hore socday laakiin maxaad ogay in dee ruux muctado ah oo ciddo ku jirta aanay nikaax isqaban jirin oo la mehersan jirin sida dee qur-aankuba uu tilmaamayo markaa iyadiioo ku iyadiioo iska ninkeedii dee uu iska qabo ayay iska ciddo tirsan doontaa oo shubhadan xaggeeday ka ciddo tirsanaysa laakiin xaggii ibtidaha iyo bilowga may suuro gasheen sidaa awgeed almaanicu addaari'u laysa kalmuqaarin baa layihi oo lagama soo qaadayo markeedii horeba inay ciddo ku jirtay oo meher la-aan ay tahay laga soo qaadi maayo laakiin wax daari un baa loo arkayaa wax wa amnu lcanati cala nikaax waa amhilo wada ishaaraatahoo uu soo ururiyo wey amnu lcanati cala nikaax ninku marka uu addoon guursan karayo dee shuruuduu lahaa ilaa afar iyo saddexa oo fuqahaadu u xidhayeen oo ay ka mid ahayd ruux hore wuxuu ku guursaday inuu waayo in markaa aanu mid xoro qabin in sida oo kale lacag adoon uu ku iibsado aanu hayn oo tasari aanu karayn in zina uu ka cabsado qur-aankuna muxuu ahaa wadalika liman khashiya alcanata minkum qofka zina ka cabsada ayaa dee loo baneeyey adoontaa inuu guursado hadda dee addoon markaynu leenahay tii milkulyamiin uu kala mucaamaloonaya maaha ee uu saa ku wadiyay waa addoon nin kale uu leeyahay oo uu mehersanayo oo ubadka ay dhasho ninkaa kale uu yeelanayo taa wey markaa mushkiladeedaa iska badan dee ubadkiisiiba hadday addoommo noqonayaan ilaa addoontiisa hadduu qabi lahaa ubadka uu dhalaa dee xor bay noqon lahaa oo mustawlada ayay markaa noqon lahay haddaba hadday shardi ahayd qofku markuu addoon guursan karayo inuu zine ka cabsado oo markii uu addoontii isagoo qaba addoontii nin kale lahaa isagoo qaba ayuu zinadii ka cabsaday dee ciniin baabuu noqdayba maalan oo wuxuu ka aamin noqdayba zinadii ama sawraankii berigii hore hayay baa ka loma wadayoobay taasi maanicaas looma arkayo wax muqaarina oo lama odhanayo markii horeba kol haddii aanay u bannaanayn haddaanuu zine ka cabsanayn maantana uma bannaana lama odhanayo alislaamu cala asabi ayaa iyaduna sidoo kale ah falaa yuziilu lmelk dadkii lasoo qafaashay ee sabaaya haddii ay markaa islaamaan dee iyagana milkigoodii meesha kama baxayo ee ciddii lahayd unbaa lahaan doonta wujdaanu raqabati fii athnaa'i sawm dee qur-aanku sida uu tilmaamaya alkafaarat alcudmaa marka uu qofku lagu yeesho waxa u horreynayey cidku raqaba inuu addoon xoreeyo hadduu waayana laba bilood soomo markaa isagoo labadii bilood soomay oo soomkeedii wada ayuu helay addoon lacagteediibuu helay ama mid la iibinayaabuu arkay markaa lama odhanayo almaanicu daariu kalmuqaarin sidaa awgeed isagoo markii horeba haystuunbaa laga soo qaadayaa soomkii ha joojiyo iyada ha xoreeya lama odhanayo iyadana wuu haysan doonaa soomkana halkiibuu kasii wadaya walibaaqu wa muujibu lfasaadi cala arahan shaygii rahanta ahaa addoon buu ahaa uu baxsaday ama markaa wax fasahaadiyaa ku yimi oo rikoorhkan buu ahaa u dhalaalo waxbaa ku yimid markaas xukumkii ma lumayo meeshaas ama qardigii ma fasahaadayo rahantii wuu bedelo ninkani waliqmaa cala alictikaaf qofkii muctakifba masjidkuu joogo wuu suuxay waxba kama kala go-ayo oo kal muqaarin lagama dhigayo walislaamu calaa cabdi lkaafir addoon nin gaalihi lahaabaa islaamay isagana markaa ma xoroobayo toos falaa yuziilu lmelk bal yu'maru biisaalati isagaa la odhanayaa xoree waa ilahaa ilaa toddobadaa mitaal baynu ka soo qaadanay kaa markaa waxaa la jasmiyey masaa'ilkan dambe wa cagsahu icrif uu kuleeyay isagu intaasu ku ishaaree shaygan maanica ahee gadaal yimi wax sii joogay lagama soo qaadin ee waa waxaan la saamaxeen bilowgii oo la saamaxay dhexda ayuu noqonayaa markaa sidaa awgeed baa waxau idhi khaatimatun wa rubbamaa cubira can axadi shiqay haadihi bilaa wahan qowluhum wafi dawaami ikhtufiraa ma lam yakun fi libtidaa'i mukhtafaraa walahum qaacidatun bilcagsi lihaadi tadkuru yaada alxusn waxau ihi kolkaa khaatimatun wa rubbamaa cubira in laga cabira laga yaabaa oo laga waramo can axadi shiqay haadihi qaacidadan iyadaa labadeeda dhinac midkeed in laga cabiro ayaa laga yaabaa qowluhum biqowlihim hadalkoodii in lagu sheego ay yidhaahdeen wafi dawaami xagga dambe ukhtufira waxaa la saamaxay maa lam yakun wax aan ahayn mukhtafaran fi libtidaa bilagoo wax aan la saamaxeen baa xagga dambe la saamaxay walahum waxaa u sugnaaday qaacidatun qaacido kale ayay leeyihiin oo bilcagsi dabarog u ah lihaadihi tan taasoo tudkaru la sheego iyoadalxis ninkan dihniga saafiga ee wanaagsan lahow labadan dhinac aynu soo tilmaamayna marka la eego ama qaacidadan aynu iminka soo marayna kolka la eego laba qaacido oo kale oo isu cagsiya ayaa had iyo jeer ay ka cabiraan xaggeeda oo marmarka qaarkood ay kaga warramaan ka bedel